haddii lagu seexday iyadaan ramadaan ahayn oo aan ramadaantii la ogeyn oo saqdii dhexe war soo dhacay oo la ogaaday ina ramadaantii ay bilatay waa in dadka la ogeysiyaa ruuxuna hadduu ogaado intaan waagu dilaacin ka hor inay ramadaan tahay hadduu ogaado waa inuu markaa niyeeyaa oo sidaa ku soomaa hadduu laakiin ogaado markuu waagu dilaacay dabadeed faralkaasi waa ka tegey oo maalintaas soonkeedii waa dhaafay ha yeeshe xurmada maalintu u afhaysanaya oo waxna ma cunaayo waxna ma cabbaayo waana qallaynayaa maalinta xurmada maalinta isagoo xurmaynayana waa afhaysanayaa maalintana waa qallaynayaa waktigan inuu niyeeyo mar haddii waagu dilaacay dabadeed inuu niyeeyaana ma suuragal ahaa waayo faral habeennimaa la niyeeyaa iyadoo habeenku aanu isku jirinoo waagi dilaacay faral lama niyeyn karo faral lama niyeyn karo marka waxaa waajiba in goor habeennimo a la niyeeyo faralka mar haddii taasi ku seegtay oo ku dhaaftay faralkii waa yacni ku dhaafay ha yeeshe xurmada maalintaa loo afhaysanaya oo nabigu sala allahu alayh wasalam caashuuraa maalin caashuuraa la yidhaahdo ayaa nebigu soomi jiray oo waagii hore faral ahaan jirtay dabeedna nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam saxaabada wuxuu ku yidhi kii soomani soonkiisa ha dhammaystiro kii aan soomanayne afuranina waa maalintii caashuura yacni waxa weeye ha soomo maalinta inta ka hadhay oo ha afhaysto sidaas iyadaa baa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam culammadu waxay ka qaateen ruuxii cudur cudurdaar ka madrhan inuu markaa imsaaqaa la imanaayo afhaysanaayo qallihii maalintana waa lagu leeyahay wallahu aclam